frontline countries, including Kenya, Ethiopia, and Djibouti, shouldn't be there.
waddamada ciidamadooda ay ku sug yihiin soomaaliya safka hore ku jira oo ay ka mid yihiin kenya jabuuti iyo etoobiya maahan inay joogaan soomaaliya soomaaliya waxay leedahay cadow taariikhi ah marka inay yidhaahdaan waxaan difaacaynaa soomaaliya xaqiiq maahan uma difaacayaan soomaaliya mana danayaan soomaaliya waxayna guud ahaan burburinayaan bani'aadanimada marka waxaa laga doonaya inay sameeyaan maraykanka iyo xulafadiisa ayaa waxay tahay inay dhisaan ciidan qaran kuwaas oo awood u leh inay difaaci karaan dadka iyo dowladdooda waxaan sidoo kale ognahay in ciidamada soomaaliya aysan mushaar qaadan afar bilood marka sidee askar aan afar bilood mushaar qaadan ay ula dagaalami karaan cadowgooda